Sannad walba xilliyadan oo kale waxaa guursada biyaha Webiga Shabeelle, kaas oo ay dhalinyaradu u soo damaashaad tagaan, waxa uuna Webiga Shabeelle inta badan xilliyadan oo kale ku naf-weyn jiray qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar oo aan kula kulanay xiintooda magaalada Jowhar iyagoo ku guda jira xilligooda dabaasha ayaa waxay ka warbixiyeen saameynta ay kala kulmaan dabaasha xilliyadan oo kale iyo cabsida ay ka qabaan qaaditaanka Webiga Shabeelle.
maalinta jimcada iyo khamiista sidaad arkaysaan meelahan waxaa iskugu imaato dhallinyaro fara badan ayaa ku qabeysato marka barkeedana waxaa ka dhacaya shil aad u badan waxaa ku dhimanaya ilmo aad sideed sana jir iyo meelahaase aan dabaalka siinna imaanaa sidaad u jeedaan ilmo yariisaa hadda ku jira xiintada ilmahaasna waxaa jira god oo fara badan oo ku yaalo shawaxtada markii la soo dego meehan hadda ujeediin waxaa ku taala laba god oo labada dhinac ku kala taalo labadaas dhinac markii loo soo dego waxaa ku jira god oo ilaa iyo bacaadka oo loo istaagi karin marka ilmaha yariiska meelahaasay soo galayaan markaasay dabaal iyakoo ka siinin markay soo galaan ay dabaal xumo meeyay ku qabanay dabaashan sideeda bannaan waxaa lagu bartaa kil hadda sannadkan weli cunug maku dhiminin laakiin maanta hal cunug waa meehan ku akhbada oo dhinacaneh halkan run waa horta sanad waliba waa lagu geeriyoodaa la asiino marka hore labada beri oo hore ninka markuu ku geeriyooda cabsi dadka gelina inta kale waa lagu qabaystaa ninkoo ilaah usoo qora ku dhimnaa meeshaan sanad walbo dad baa ku geeriyooda saasoo tahayna unanka waa cabsi kasta yaroo dadka u geeriyooda inkastaas yara aan ka cabsanaay wixii ka hore waa iskaga qabaysanaay waa cabsi waa iska saarnaa Markii uu sii dhammaanayo biyaha Webiga Shabeelle ayaa waxay dhalinyaradu ku dabaashaan biyaha raadiga ah ee ku hara xiintooyda taasoo sannad walba ay ku geeriyoodaan dhalinta qaar